waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho waxa uu ku qabtay tababar ku saabsan nabadda iyo xalinta khilaafaadka tababarkan oo ay ka qaybgelayaan dhallinyaro iyo odayaal ka kala socda degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir ee iyagu ka shaqeeya arrimaha nabadeynta ayaa waxa uu socon doonaa ilaa iyo muddo laba cisho ah waxaana loogu talagalay koruqaadista nabadda iyo yaraynta khilaafaadka ka dhex dhaca bulshada dhexdoodii agaasimaha waaxda qorshaynta maamulka gobolka banaadir cabdulqaadir xasan dalxa ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan uu maamulka gobolka banaadir u furay qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir gudoomiye saminaar laba maamul soconaya halkan ka dahfuray doontaa maanta ujeeddadiisa laga leeyahan hay tahay in dadka halkan joogo ee bulshada qaybaheeda kala duwan ka socdo oo ugu badan guddiyadii in ku dhow ma arkaysaa labaatan sano ka soo shaqaynayay xalinta khilaafaadka iyo nabadbiska iyo dowlad dhiska soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo degmooyinkeeda ay joogaan oo ay tababarka ka faa'iidi doonaan soomaaliya waxa ay ka soo baxaysaa marxalad dagaal waxay ka soo baxaysaa marxalad burbur waxay u gudbaysaa marxalad bulshadeedu isqaadanayso marxalad horumarineed iyo marxalad wada socoso ayay soomaaliya u gudbaysaa transformationkaas ama isbeddelkaas dhacaya waxa u baahan yahay marka wax badan oo ay ka mid tahay in kor loo qaado awoodda ma arkaysaa isdhexgalka bulshada iyo arrimaha la hariyo xalinta khilaafaadka iyo nabadiska iyo bulshisa socodka taas marka waxay keentay doolka inuu ahmiyaddaasi siiyo in aad wax badan looga fahmo sida ugu wanaagsan ee xalinta khilaafaadka iyo nabadiska looga shaqeeyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir cabdilcasiis cismaan maxamed oo tababarka isagu furay ayaa goobta ka hadlay waxaana uu xusay sida maamulka gobolka banaadir ay uga go-an tahay xalinta khilaafaadka iyo xoojinta nabadda guud ahaanba bulshada soomaaliyeed nabaddu waa shay la wad leeyahay oo dhammaanteen mas-uuliyadda laga saaran tahay qofka uu ka soo bilaabayo gurigiisa uu ku xujinayo familkiisa haddana uu kusoo xujinayo qoyskiisa qaraabadiisa maxaa la yidhahda daraskiisa haddana ku xujinayo maxaa la yidhahda waaxda ku degan yahay iska waraysanayaan sidii nabadda loo dhalin lahaa iska waraysan lahaa sidii quruxda badan ee xaafadda loogu noolaan lahaa haddayn lahaan hadday noqon lahayd khilaafka markaasi maalsi loo dhexdhexaadin lahaa ee noqon lahayd foysaska inuu ka dhex dhaco inuu ka dhex dhaco maxaa la yidhahda dhalinyarada inuu ka dhex dhaco dadka ganacsatada inuu ka dhex dhaco maxaa la yidhahda meelaha bulshada iskugu timaadlo inta waxaa ahaydeen odayaal meesha u joogo oo arrintaas halayo annaga maamulkeena xafiisa ma fadhin lahayd haddaadan idinka hoosha adag aqab aadan soo qabanin oo dadka aadan soo dhexdhexaadinin gudoomiyaha degmadana siyaasadeena kama shaqayn lahayn waxaa asal u ah oo aan idinkaga malcelinayna waxay tahay sida aad ugu soo shaqayseen maxaa la yidhahdaa muddadaas kogeed oo xaafadihiina iyo deegaanadiina aad ka shaqayseen sida aad la socoteen nabadda iyo xaaladda khilaafaadka waxay wadaxaad u tahay maxaa la yidhahda dowlad wadaagga dowlada dhiska wadajirka wadnoolaashaha iyo quruxda bini'aadamka ku naaloo karo ka maamul ahaan annaga waxaan hoos ka xariisi doonnaa in guddiyo aad soo saarataan aan la kulanno kadibna shaqada aad haysaan in laydinku taabaxeeyo mataabaxeeyo kadibna aad heshaan wax walba oo markaas aad naga wada tihiin hadday noqon lahayd ixtiraamkii dowladnimo hadday noqon lahayd dhaqaaligii odayga iyo gabadha hadday noqon lahayd dhaqankii hoose intaba diyaar ayaa agala nahay haddaan nahay gobolka banaadir dhinaca kale munaasabadda xuska maalinta hirgelinta qoraalka farta soomaaliga ayna soo qabaqaabisay akadeemiyada cilmiga dhaqanka iyo suugaanta ayaa lagu qabtay xarunta akadeemiyada ee magaalada muqdisho munaasabadan ay ka soo qaybgaleen xeel dheerayaal iyo aqoon-yahaano kala duwan ayaa lagu soo bandhigay muhiimadda uu leeyahay qoraalka afka soomaaliga iyo markii ugu horeysay ee lasoo saaray wargeys afka soomaaliga ku qoran iyadoona laysfaray sidii loo horumarin lahaa qoraalka afka hooyo ee soomaaliga xogayaha guddiga afka soomaaliga axmed cabdi axmed ayaa ugu horeyntii faahfaahiyey munaasabadda qoraalka afka soomaaliga looga hadlayey isagoona xusay in maalin qaran loo asteeyo maalinta qoraalka afka soomaaliga taasoo sharcigiisa la horgeyn doono golaha baarlamanka soomaaliya waxaan rabaa halkan inaan si gaara anigoo ku hadlaya magaca xogayaha guddiga iyo magaca guddiga af soomaaligaba uga mahad celiyo inkastoyna haddaynala joogin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxa ay sanadkan ku guulaysatay inay soo saarto sharci ay ku jirto koob iyo labaatanka janaayo inay tahay maalin qaran inay tahay oy ka mid tahay maalmaha qaran ee qaranka soomaaliyeed fasayahay inay sharcigaasi la saxeexay labada kun labaatan iyo afartii dabayaaqadiisa insha allahna aan rajayn doonno inay horgeli doono intaas kadib waxaan rabaa af soomaaligu maanta muxuu u baahan yahay waxaan xasuustaa hadal nin brofesore maalin maalmaha ka mida uu hoolkan ka yidhi lix sanno ka hor isagoo af soomaaliya adiimsa laga hadlayo waxaa hadalladiisa hadalan ka guntay oo il mar kasta oon meel ka hadlayo af soomaaliya ka hadlayaan xasuustaa ku jiray wuxuu yidhi af soomaaligu uma baahno koox ama institution ama haayad ka shaqaysa uma baahno wasaarad ka shaqaysa uma baahno dowlad ka shaqaysa wakhtigan hadda la joogo xaaladiisa marka la fiiriyo wuxuu u baahan yahay buu yidhi gurmad qaran yacni wuu ka wen yahay baahida maanta af soomaaligu qabaa baahi la yidhaahdo guddiga af soomaaliga ka shaqaynaya akaadimiyadda ka shaqaynaysa iyo hay-adaha afka ka shaqeeya ku filan way ka weyn tahay baahida maanta afka haysata qof kasta oo soomaaliya ayuu u baahan yahay maanta af soomaaligu inuu garab istaago ugu dambayntii munaasabadda xuska maalinta dhiirigelinta qoraalka farta soomaaliga waxaa ka hadlay guddoomiyaha akadeemiyada cilmiga dhaqanka iyo suugaanta ismaaciil yuusuf cismaan aniga waxaan la gudboon dadaalkii fartaas loo soo maray oo aan leenahay far noo qoran dadaalkeeda soo sameeyey ee juhdi loo galay ayadoo weliba saddex sano loo sheegay iskudayadii ay badnaayeen iskudaygii u dambeeyey oo lagu qasbay dadka inay noqdaan ah guddigii saddexaad oo lagu qasab oo xoog lagu hergeliy fartii waxay noqotay wax aan caadi ahayn marka dadaalka luqadeenna annagoo sii wadna waxaan soo gaarnay wakti fiican laba akademiya hadda jirta akademiyada gobolka af soomaaliga iyo akademiyada marat cilmiga dhaqanka iyo suugaanta dhalinyaro dhalinyarada kale inta aruurisaan akademiyada waxay diyaar u tahay mar walba halka inay kusoo hortaan dhalinyarada doonaysa in aqoonta horumariyaan dalkooda wax u qabtaan diyaar baa wana annaga mar walba dhalinyarada waxaa la rabaa inay mar walba qabtaan barnaamijyo lagu dhiirigeliyo dhalinyarada in dalkooda joogaan marka waxaan leeyahay hambalyo in la ogaado ku ilwaatanka jannaayo wax weyn waaye anaga sanadkan xoogaa duruufaha jira dartiisa aaday hoosta noogu soo gashay xataa waxaa lagu daray fasaxyada dalka la siinayo laakiin ma aqaan sharciga madaxweyne waa saxiixay wasaaradda shaqada inay ku dhiiri dad ku dhiirigelisaa la rabay maanta oo kale in hay-adaha dowladda la fasaxo cabdilxafiid cabdisamad wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho